bismi llah alxamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasuulillah waa la ii sheegay way soo gaartay arrintaas dadka horta marka hore roob waa u baahan yihiin dhulkan waa u baahan yahay inuu roob ka da'a laakiin roobka khasaaradiisa way iska imaan kartaa annagu waxaan ka ogaayay meeshaas ilaa afar kun ilaa afar kun iyo shan boqoloo guri laga dhisay oo loo dhisay barakacayaasha maadaama markii hore aan soo galnay magaaladaanu ku aragnay in barakacayaashay bannaan jiifaan waxaa aad iyo aad nagu kaalmeeyey oo oo maxaa layidhahda gacan nagu siiyey n r c wax weyn bay noo qabatay hay-adaas iyo gareeda labadaas muxuahay njowas internationalka iyo hay-adaas n r c la yidhahdaa ayaa horta nagu kaalmeeyey dadka bani aadamka barakacayaasha oo bannaanka ku rafaadsanaa waana ku guulisay waa ku guulisteen waxay dhiseen ilaa afar ku guri ku dhawaado ayay dhiseen oo maxaa marka ila muuqato inay tahay leeyihin saddex qol iyo buskushooda iyo jikadooda ay u sameeyeen taas waa kolan muxuahay aad baan ugu fiicnayn hay-ado kalena way jireen iyagana ay kaalmo ka bixinayaan dhinaca maxaa layidhahda muxuahay ama raashin ha noqoto ama ha noqoto waxbarashada muxuahay dadka barakacayaasha si farsamo loo bara waxyaala noocaasa yana waa jireen oo ay geysteen mxuahay injoa gareeda ay ka mid ahaayeen marka hadda laakiin waxaan maqlayaa in gurihii roobkii dabeel u watay oo maxaa layidhahdaa qaarkooda jengadii ay feegameen taasna waxaan leeyahay waxaan maxaa layidhahdaa codsi u jeedinaya haddii ilaaha yidhaahda n r c iyo gareeda inay gurihii mxuahay ay dabeesha ka kicisay bahashaas inay sii daboolaan oo ay sii dhimaatiraan oo wixii muxuu ahay markaas dabeesha ka qaaday dadka u hagaajiyaan sharabiga hagaajiyey taas baag baan u jeedinaya inay u sameeyaan waayahay qoysaskaasi guryaha loo dhisay aada sheegayso dad badan ayaa jinkadihii ka biibay oo dabeesha roobka watay saameeyey cidle ayay taagan yihiin roobkii iyo dhaxantiina way ku duldhacaysaa xilligan maamulkiinu maxaa kaalena aad ka qaadan kartaan inay hoo helaan dadkaas horta marka hore dadkii dhisay oo mashruuc ka qaatay waxay ahaayeen labadaa ay sheegay n r c iyo maxaa layidhahdaa greda haddii ay iyaga muxuu ahay dadkii dhibaatadaasi ay gaartay waxaan u jeedinaya codsi lamaad inay jiingadahaas ee dabeesha qaaday de kolley jiingadihii iyaga ma burburin laakiin dabeesha qaaday in dib loogu soo celiya loo daboolo oo ay u daboolaan baan ka codsanaya inta kala hartay oo maadaama roob sii socda inta kala hartayna oo guri loo dhisan waxaan ka codsanaya hay-adaha un-ka cid kasta oo ka geysan karta gacan oo kaalmo bani aadannimo oo hay-adihii un-ka ay ka mid yihiin kuwa kale maxaa dowladahana ka mid yihiin inay ka geystaan gacan ay kuwii kale oo waxba loo dhisin ay waxu dhisaan waan ka codsanaya marka anaga saasaa ohan lahay arrintaas waayahay baydhabo gudaheeda iyo duleedadeeda waxaa ku yaala dhowr kaam oo ay degayiin dad barakacyaal oo ka yimid meelo kala duwan hab usii badnaata deegaanada gobolka baay dadkaas iminka xaaladooda maxaa lagu qiyaasi karaa maadaama maamulkii aad tihiin wallaahi horta mushkiladdu waxaa weeye nooga daran dhinaca amniga waaye dadka maxaa la yidhahdaa muxuu ahay waxaa la kaalmayi karaa kaalmo lagu bixin karaa markii dowladdana ay awood ay leedahay dadka ay kaalmo ay gaarsiin kartaa annaga waxaad keliya maxaa la yidhahdaa waan ka bixin leenahay dhinaca amnigii iyaa lagu mashquulsan yahay marka dadka horta gobol gobol ka soo kacay kasoo barakacay baaay u badan yihiin dadka gobolka gedaha ka yimaadeen ama bakoora ka yimaadeen magaalaha ka yimaadeen laakiin baydhabo waa dadka degan iyaga barakacyaal maaha marka waxaan leenahay anagu wixii u qaban karana u qabanaynaa laakiin waxaan aada u jeclaan lahaa aniga in hay-adihii halkaa joogay oo inay iyaga naftirkooda ay sameeyaan assessment kormeer ay ku sameeyaan meesha ay tagaan wixii baahidooda ee maxaa layidhahda ay dabool karaan ay daboolaan annagana ka maamulahaan wixaan ka dabool karana ka daboolaynaa
kolley dhibaatayaha kala duwan ee dadka barakaxyaasha haysta waad la socotiin intee ugu badan oo waxqabadka waxyaaba u baahanyiin maxaa ka maqan waxaad horta waxaa ka maqan dadkii camal bay u baahan yihin dadka wax asiisiid oo oo aad uga geyso waxma taraysa laakiin camal in loo sameeya ubaahan yihin maxaa la ihahda guri loo dhisa oo shaqooyin la siiya oo maxaa la ihahdaa muxuahay fuufa warkaa loo hela oo markay hamaashaan ayay dhibka ka bixi karaan hadda waxaa iska ogeynay anaga hidaha qaarkooda inay maxaa la ihahdaa camal u sameeyaan oo sidii ay ay ku shaqaysan lahaayeen ee loo sameeya sababto hadda ilaa maxaa la ihahdaa ilaa laba boqol iyo konton mar isla barakacyaasha ah baa n r c iyo gareed ay hareeyeen si ay u baraan farsamo ay ku shaqaystaan oo ay maxaa la ihahdaa baahida ay kaga baxaan way dhammaysteen kii farsamadii la baraayay halqaan ha noqoto nishaar ha noqoto hataa timajarad ha noqoto yani waxyaalo badan baa maxaa la ihahdaa ay u sameeyeen waxaa kale maxaa la ihahdaa ay ku dareen laba boqol iyo konton gabdhood igan muxuaha barakacyaasha noocaas ilaa shan boqol ay isku gaareen hadda imanka waxaa ku jirta laba boqol iyo konton kale ku jirtay qaabkaas in lagu wada oo dadkii maxaa la ihahdaa inta ay banaanada ay ku baabaan lahaayeen oo farsamo ay ku shaqaysan karaan la bara sida hadda ay sameeyeen galyada iyo maxaa la ihahdaa n r c waa arrin oo below ah oo oo tilaabo ah oo lagu faanan karo wey oo maxaa laihahdaa bani aadamkii oo maxaa la ihahdaa ku shaqaysan karo wey aragtida waxaa weeye waxaa anagu kaalmo siinay iyo wax mhayadi kaalme siiyaan caadiga oo loocon waxa ma taraysa laakiin in wax la bara oo maxaa la ihahdaa muxuu ahay nooc kasta farsamo nooc kasta haato ay ku shaqaysan karaan ayay ku habboontaan qabaa dhinaca kale magaalada waxaa muddo afar bilood ka hor soo gaaray qoysas barakacyaal oo dhinaca gobolka bokool ka yimid colaadihiina ka soo cararay waxaa laydinku eedaynayaa dadkaas in idinku maamulkiina waxba aanay u qaban oo hoyla-aan ay haysato caafimaad daro goobta ay ku haysato xitaa kormeer aysan ugu tegin marka dadkaas maxaa wax looga qaban waaya
horta waxaa la ii sheegay arintaanta joogay beli waxaa jiraa joogaa in barakacyaashaas boqoolka yimid n r c u tagtay baa la ii sheegay kusumaha guddoomiyaha degmada ayaa warbixinta ay siiyey wuxuu ii sheegay in n r c ay u tagtay aragtay n r c maxaa la ihahdaa muxuu ahay qoysaskaas noloshooda iyo waxoodo dhan ay dabertay baa muxuu ahay ribood ku haysta laakiin dadka hay-ada waxaa jira oo oo nagu kaalmeey maxaa la ihahdaa muxuu ahay ay jooga la yihahda kii maxaa abdullahi hudo way wadeen oo waxaa jiray maxaa la yihahdaa iyaga naftirkooda ilaa kun iyo muxuu ahay lix boqol oo ay lacag siinayeen nolol fiican ay u sameeyeen waxaa kale ka mid ahayd muxuu gareeda n r c ilaa iyo laba kun bay wax siiyaan oo oo noloshooda muxuu muxuu bil walba ay siiyaan xoogaa kaash ah oo waxaa ka mid ah maxaa la yihahdaa muxuu hijira iyada naftirkeeda waxaa ilaa ilaa maxaa la yihahdaa muxuu ahay waxay keentay shan kun waxbay bixiyeen way siiyaan hay-ad kalea jirta iyadana maxaa la yihahdaa oo tii noo keentay baabuurka ambalaaska oo iyadana waa jirta oo saas iyadana ilaa lix bilood dad ay quudisa oo raashin ay siisa waa jira hay-adahaas way dadaalay laakiin waxaa weeye barakayaalkan oo hadda ku yimid dhinaca bakool dhinaca bakool le maaha waxay ku yimaadeen tuulooyinkan kale oo dhinaca tashweelaha way ku jireen oo xuley xuley u badan dadka dhuxusha gubta ay u badnaayeen waan arkay laakiin hadda waxaanu muxuu ahay xiriirka la sameynay n r c inay muxuu wax u qabata waanu wadaa lagusil warkaan ka helay magaalada muqdisho oo xarun u ah dowladda soomaaliya iyo aad joogtaa middo bil ka badan maxaa dowladdu aad u sheegtay si darka dadkaas barakacyaasha baydhabo jooga haba ugu darnaadana kuwa bokool ka yimid wax lagu qabto wallaahi dowladdaan u sheegnay dhibaatada ka jirta dalka guud ahaan iyo gobolkaan ka dhamadnayba dhibka ka jira waan u sheegnay dhinaca amniga waa kala hadalnay dhinaca baraka barakacyaasha dhibaatada muxuu ahay dadka dhibaatada haysata waa u sheegnay madaxweynaha la kulmay waxaa layidhahda arrintaas waa gaarsiiyey waxaa la kulmay ra-isul wasaaraha waa gaarsiiyey gudoomiyihi baarlamaankaan la kulmay waa gaarsiiyey adigu maxaa la yihahdaa wixii dadaal ah waa wadnaa waxaa weye weliba waxaan aada isku mashquulinay annaga iyo hildhibaanada muxuu ahay deegaanadaas kasoo jeedaba in dadka wax loo qabta waxaan aada iskugu mashquulinay sidii raashin looga heli lahaa gobolka bakool raashinkii waa la roray waxaan hadda ku mashquulsanay bay raashinka loo roran lahaa dowladana muxuahay howshaas loogu wada wasaaradana waa gudaha waa dadaalka siidana waa wadaa wasiirka kamid ah howsha dadka wada marka dowladda nafribkeeda waxay dadaal dheeriay ku jirtaa dhibaatada waxaa weeye wadooyinkii intii baabuurta la raro iskama mari karaan dhaqaale laana waxa weye dhaba amniga yaa yaa dhibaatadiisu ay badan tahay dawladda dhaqaale badan baa kaga bahan raashinkaas oo maxaa la yidhahdaa muxuu ahay iyay bixisaa maxaa la yidhahdaa baabuurtii intii la raro intay baxaan iska maraan jidkii caadi uma mari karaan effort badan baa dawladda kaga baxda dawladda dadaal way wadaa waa muxuu ahay waa aad bay u dadaalhaysaa annagana waxaa weye wixii warbixino ah oo guud ahaan waxaa la yidhahdaa muxuu ahay gobolkay ka saabsan waa gaarsinay waana kuga hadalnay meel fiicnay noo maraysa ugu dambayntii dowladda soomaaliya ma waxay la-dahay awood gargaar ay ku hesho mise caqabad oo dhinaca wadooyinkii dadka gargaarka lagu gaarsiin lahaa ayaa jirto oo sidaasi ay dadku noloshooda ay wax ugu gaari la-ad dowladda waxaa weye dadaalkaas waa wadaa waxay ay bixiso ma waysan laakiin micnihii waxaa weye amnigii ayaa ay caqabad noqday jiliidkii oo dhan baa waxaa ku jira dadkii dabadiidkaa baabuur kasta oo ama raashin kastoo la qaada ama gargaarkii la gaarsiin lahaa gobollada dalka waxay u baahan yihiin muxuu ahay staff badan bay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin maxaa la yidhahdaa muxuu dhaqaalo fara badan u baahan waa effortigaas ee dowladda ka gasha dowladdana maba kahasida si ay wax u bixin lahayday oo shacabkeeda wax u gaarsiin lahayday dadaalkeeda waa ku jirtaa waan aragnay dhibka jira waxaa weye waa waxyaalaha qabadda keen waa jididkaas oo xiran wey taasaa mushkiladda ugu weyn oo dalka oo dhan saamaysay taas waay laakiin insha allah waxaan rajaynayaa abaabulka haddii dowladda wada ama shaqada haddii wada dowladda waxaa weye amnigii inay ka guulaysata ayay howlgalkeed bilaabaysaa waxaan rajaynayaa insha allahu maadaama muqdisho aan joogo aan dowladda ina ujeeda xaaladeeda oo dadaal inay la furi doono gobollada dalka oo dhan jididkooda saasaan rajo ku leenahay